soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka kanada ayaa si la mid ah kuwa degan magaalooyinka waaweyn waxaa saameeyay xanuunka covid sagaal iyo toban oo dalkaasi kusii badanaya magaalada red deer oo dhacda bartamaha gobolka alberta ee dalka kanada waxaa ku nool soomaali qaarkood ku cusub magaalada kuwaas oo ka mid ah bulshooyinka uu saameeyey xanuunka haddaba wariyaha v o eda dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka taleefonka ee magaalada rediir waxau ku waraystay cabdulqaadir guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka alberta ah natifaftiraha mareegta somaali disbatch oo arrimaha soomaalida ka hadasha xuseen ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida soomaalida degan magaaladaasi uu u saameeyey xanuunku waa maadsantaa saaxiib magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka alberta oo bartamaha gobolka alberta ku taalla wuxuu u saameeyey xanuunkan covid nineteenka si lamid ah kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey weliba soo rogaal celiskiisaan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada red deer khaasatan magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo soomaaliduna ay kamid tahay oo ajanebi ah waxaad moodaa in magaalado dhan ay dantay dadka magaalada jooga soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad usoo shaqo tegay oo gobolada kale kanada ay ka kooban tahay u yimid waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan canada iyo gobolkan albertaba dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyaga ku dhood aan iskuuladii tegeynin meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran marka aad iyo aad ayay u saameysay waa tahay cabdiqaadir saameyntan la leeyahay covidka wuu kusii badanaya alberta iyo guud ahaan dalkanba ma lisdhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida edmonton tegaya laftoodu qeyb ayay ka yihiin faafista xanuunka aad iyo aad oo waxyaabaha iminka culeyska soo kordhiyay waxaa kale in isu socodkii xitaa la yareeyey oo dadka badanna redier usoo shaqo taga inay qoysaskooda ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtidiiyo xadoo kale ay fasa ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen ay halkan usoo haddana usoo shaqo tegi jireen isu socodkii aad ayuu u yaraaday xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba ha mana aha magaalo weyn oo adeegyo ku filan leh oo markaad egto cisbitaalka magaaladao kale iyo oo uu covidku aada u saameeyey dhibaatooyin fara badan ayay ayay kala kulmaan gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan goboladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihiin maadaama alberta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo ha joogo marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin isu socodkuna wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka soomaalida ee magaalada ku nool waa tahay bal waxaa iga warantaa inta aad ka warhayso ma jiraan dad soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama u geeriyooday
ma hayno xogtaas laakiin soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacayay uu aada u farabatay dabcan way kamid yihiin qaybayna ka yihiin xitaa waxaad dareemaysaa dadka ay soomaalidu kamid tahay sogoleetiga ama dadka cusub ee kanadiyaanka ee wadanka yimid heer waxay gaaay dowladii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa dadku waxaad moodaysa intooda badan inaynan dareemeynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmeynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaas oo dhan in fahamkooda uu inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafidda cudurka ee faraha badan waxaa la ogaaday in dadka dakhligooda hooseeyo dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ee u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayagu aada ugu dhacaa cudurku gobolkan alberta marka way ka mid tahay soomaalida dadka ku dhacay cudurka laakiin tiro kooban oo raxa ma hayno waa tahay cabdiqaadir ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin iga waran bal soomaalida ee ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey marka ay timaado dhinaca adeegyadii ay heli jireen aad iyo aad buu u saameeyey maadaama dadka aynu ka hadlayna soomaalida ah ay u badan yihiin way jiraan dad soomaaliya oo muddo dheer waddanka joogay oo shuruucdii qaatay laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid waddanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira marka si arrintaas loo suurtogeliyo dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexeba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda ay iscaawin jireen kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen waxbarashadoodii oo iskuullada ay u tegayeen raadintoodii oo laga caawin jiray farsamooyinka yaryar ee gacantoo la beri jiray laqabsiga waddankan iyo kolba adeeg meeshaan ugu baahan tahay oo laistusi jiray iscaawintii la iscaawin jiray oo laiskexkexin jiray laisku turjumi jiray wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan covid nineteen oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyadaas sidii loo gaarsiin lahaa soomaalida marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan